deegaanka inamad iyo tuulooyin kale oo hoos taga oo boqol iyo konton kilomitir dhowsamareeb uga beegan dhanka bari ayaa bishii ugu dambeysay waxaa xanuuno kala duwan u dhintay lix qof toddobaadkan afar caruura iyo laba haweena oo mulraacay deegaanka ayaan lahayn wax xarun caafimaad ah ayaa dadka dhintay waxa ay u badan yihiin haween mulraacay iyo caruur ay dadka deegaanka u maleeyeen in ay u geeriyoodeen cudurka jadeecada gudoomiyaha deegaanka axmed cabdulaahi ayaa redio ergo u sheegay in goobta caafimaad ay heli karaan ay ugu dhow ay tahay degmada dhuusamareeb laba maalin ka hor ayaa shan caruura oo la keenay isbitaalka dhuusamareeb waxaa laba ka mid a ay ugu geeriyoodeen cudurka jadeecada kuwaasoo laga keenay deegaanka inamad xaawo axmed maxamuud waa hooyo shan iyo labaatan jira laba caruura ayay haysataa mid ka mid a ayaa xanuun ay jadeeco u malaysay u dhintay saddexdii bishan juun waxayna sheegtay in ay ahayd gabadh saddex jira oo ay dhashay qandho iyo nabaro afka iyo dhuunta kasoo yaacay ayaa jiray jadeecaduna caruurta deegaanka ayay haysaa marka ay xanuunsanaysay afar maalin ayay habeenkii dambe qandho saaid ah heshay oo ay u dhimatay ayay tidhi xaawo dadka dhan oo deegaanka ilaa tuulooyinka hoos yimaado o dhan waa sheegaan hadda ilmo badan waa u dhinteen hadda asbuuci dhawaatimada lasoo qaaday isbitaalka inta lasoo gaarsiin indhax kusii meyday hadda dhow waa isbitaalka waa la geeyaba ayagoo intay meeshan dhowr bac waa ku foolanaya markii xagga la geeyaba la yidhaahdo ilmahan waa qaldan yihiin oo la qalo waxyaala la kaniini yaryar oo kaniini qufac iyo u daaweeyaa ay yidhaahdaan oo laakiin isbitaalka dhusareebeeda ulol weeyaho afarta soddon iyo shan kilomitr ama afartan kilomitr jiro waad dareemi kartaa adiga afartan iyo shan kilomitr ama afartan kilomitr oo qof luqa ay taho oo qof sida adigu markay qoftaas qofki dadaal la ay taho waa habeen iyo maalin qoftaas qofki keligeeduna waxaan isleeyahay waa adigu waa maalin iyo maalin iyo habeen barkeed qofki daahana waa weeye habeen iyo maalin iyo maalin barkeed waxaa intaa dheer in wax daawo ah oo laga heli karo ay ugu dhowdahay farmashi qofka haysta uu yahay qof ka mid ah dadka xoolodhaqatada ah ee tuulada oo uu iibiyo daawooyinka qandhajabinta ee dadka waaweyn wax kalena aysan halkaasi ka heli karin dadku dadka deegaanka ku nool oo xoolodhaqato ah ayaa waxaa si daran u saameeyey abaarihii lasoo dhaafay taasoo dadka ku keentay waxla-aan in aysan heli karin dhaqaalaha gaadiidka ay isaga bixiyaan marka ay tegayaan goobta caafimaad iyadoo aysan jirin gaadiid rasmiya oo isaga kala goshadhuusamareeb iyo inamad keliyana ay tahay waxaa la heli karo gaari kiro ah oo qaadanaya laba boqol oo dollar gudoomiyaha inamad ayaa sheegay in dadka deegaanka iyo afar tuulo oo hoostaga ay ku nool yihiin dad uu tiro ahaan ku qiyaasay afar kun oo qoys waxaana ka mid a boqol iyo siddeetan qoys oo barakacyaala kuwaasoo ku ciirtooba abaarihii haatanna degan deegaanka wuxuu sheegay in tirada dhimasho ee saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ay ka badan tahay afartan qof shan iyo labaatan caruura ay u dhinteen cudurka jadeecada halka labaiyo toban haweenana ay mulraaceen annaga dhakhaatiir ma nihin dadkase waa tabaalaysan yihiin hooyada uurka leh tan umashay iyo caruurta ayaana ugu dhimasho badan talaalka cudurka jadeecadana afar bilood ka hor ayaa mar weligeed halkan laga keenay markaas ayaana ugu dambeysay ayuu yidhi gudoomiyuhu wuxuu sheegay in cudurka kalamsiyaha iyo jadeecada ay ka mid yihiin waxa ay dadku ka sheeganayaan dadkuna waxla-aanta haysata awgeed ay hooyooyinku aada u tabardaran yihiin way ku dhinteen waxaa ku dhintay oo ugu badan waa islaamaha xiriiraa urarka leh ilmaha caruurta aada ayay ugu dhibaatoodaan waxaa jira cudur layidhaha kalaamis oo kusoo booda qofka waxaa jira dhiig la-aan intaasoo dhan way ka jiraan waxaa lagu arkay gabdhaha urarka kale oo iyagoo uur lahay oo fooshu qabatay kalaamiska kusoo booday dhiigbax waarka layidhaha kalaamistaasi kusoo booday nafaqa darra ku timid waxyaalahaasoo dhan baa ku yimid way u dhibaatoodeen waynan ku la-deen marka caruurtu sidaasoo kale waxay u la-een shuban wax la yidhaha waarka layidhaha jexdheer malario cudurro badan bay u la-aadaan dadkuna oo aada iyo aada dadka ugu la-aadaan cudurro badan ayagoon xataa dalalka dawooyin ku jiraan oo sare iyagoon xataa awoodin inay aadaan sacdiye cilmi cali waa hooyo haysata afar caruura waxay sheegtay in canugii ugu dambeeyey ee ay dhashay shan iyo labaatan maalin ka hor ay iyadu weysay cid ka umulisa markii laba maalmood aan foolanayay ayaa dad qaraabo ah lacag iisoo direen gaari ayaana la ii saaray dhuusamareeb jidka ayuuna ila fadhiistay oo maalin iyo habeen kale ayaan halkaa ku foolanayay ayay tiri sacdiyo oo ka sheekaynaysa dhibaatada dhinaca adeeg la-aanta caafimaad ee haysata haweenka deegaanka waxay sheegtay in markii dambe jidka ay ku dhashay gaarigiina uu dib ugu soo celiyey deegaanka inamad wallaahi markii xaaladooda cusub ata dhuusmaraab iyo nooxa nooga sokeeyo malay oo eber xataa umulso male hooyooyin umulsaha xataa xaafadaha degan maleh oo qaymalahoo la sheego leh hooyada waxaa la arkaa hadda hadday faalato kaloo canuga ee faalato inay isku weeraraan ayada maanta canugio inta dhow joogooba meel jirin le in canugio ka fog jira la dhasaraada loo qaado marka walaalo caafimaad haysama wa haysataba goob caafimaad waa eber aniga canuga u dambeysay ma hadda aan mulay anoo weeraaray oo la- laga bir camal foolinayo xaal iga keena naag gaboon inta laga dhasaraaba moo laga gaaro anigana aan aan iska xanimanahaba hadda gabadhaasa ilaahay iraadiis iyo canugii hooyixidii keliya xataa hooyooyinka ay aqoon waayeen say uga jeexaan laha keliya aa haysatay taas waa ila soo xiriirtay canuga maanta kaa xanuunsada gaari konton dooroo lacagta guryahela afad ama hayso ama ha haysan gaarigaas been le kusoo waxeeyaad leedahay walaalo waa iska baxaaya qof noolahay iyo qaadaasoo dhasaraab leh olaa carare mideeda kale aniga qof gaas leeyaha gaaskaas marka way qabtoo kale soo wadaadkay igu raadi kara la igu raadsaa gaari la aadana soo kala dhus maraab la la waaye marka walaalo caafimaad darre aad oo weyn walaayo aad ay magaalada nolosheeda hooseeda aniga aad uu saameeyey waa kasoo qaylisa magaalada daawo la-aanteeda iyo eh, dhakhaatiir la-aanteeda deegaankan inamad ayaa markii hore waxa uu ka aas-aasmay ceel gacmeed halkaasi ku yaala oo dadka reer miyiga ay isugu yimaadeen waxaana dadkii hore ee tuulada ku nool ay ku kordhay dadkii kasoo barakacay abaarihii lasoo dhaafay cabdirasaaq xarisaa jirow radio ergo dhuusamareeb